intii aan xerada dhex joogay waxaa la soo godlay ama la lisayaa iminka oo gorofkii lala hoos galay mid ka mid a geela dhalay laga yaabaa dad fara badan inay xasuustaan halgudhaggii caanbaxay ee dadkii hore aad u yaqaaneen xoorkii laga dhammay xagaagiyo xusuus baa geela lagu xergeeya magacayga maxamuud yuusuf baa laydhaha balaxna waa naanay balax waa odayga ugu khabiirsan ee ragga geelan xanaaneeya ama haya sidan u koray geeluun baan ku dhex jiray anoo lix jira ayaa geela lay daba dhigay dee meel walbana waa- yaa dabadhoon baan ka bilaabay doob baan noqday kurey baan noqday waxaan ahaa afarta caraba waan mariyey waxa igala ko- iyo- igu igu dhibaato badnayd anigoo kuraya markii halkii aan dhinacaan u hegay intuu libax ka soo dhacay uu ina gobaa dilay nirig nirig hal noo jaqaysay kolkii uu nirigihii aanu qasab ku xaraynay ayuun baanu haddana maqalnay show midka uu qabsaday haddana odaasaan alla waa libaaxi alla waa libaaxi ninkii weynaaba qori dabla la soo cararay nirgaa iskaraba libaaxa libaaxi wuu naga booday horta markaas anigoo yar habeenkaasaan geeli ka soo baxsaday naxdintii baan ka soo baxsaday wanaagga iyo raaxada Ah.
maxaa iyana kaa soo marta geelaa ku xasuusta Raaxada- raaxada waxaa iga soo martay kolkaan anigoo doobahoo dee konton jira oon weli guursan aan inaanu fadhiistay ee lay wada mashxaraday dee ilanba halkan gelina markaa wuxuu ahaa waxaa la arqa ee kolkii la yidhi markiiba inanta deg deg ha loogu daro ninkan Ilan kadib- haa kadib buu bixiyey soo maad garan Ee, ko- qiimihiisi arko wuxuu yidhi gasha haddii lagugu yeesho iyo guur haddaad damacdo qayrkaa wax lagu guud mariye dhaqasho geel baa leh bal hadda wax suugaanahoo geela la xidhiidho xagga balaxow Say isku tiyin.
geelu horta wuu heese badan yahay heestiisu way fada badan tahay heestiisa waxaa ka mid ah een, barqabsina weyn oo sutuurala seeya wadata waa markaad isaga ammaanayso wuu qoslaa marka geelu aad ammaanto wuu qoslaa laakiin waxa garan kara uu ninkaa qosolkiisa garanayso haa kowdhe maya dabnuhu saa u dhaqdhaqajina wuu farxaya macna farxad baa ka muuq jiilaalkiina heesta loo qaadaa waxaa weeye jiilaalkiina niyadu u dhisaa maxaan warisay waaga jiilaala wacdigu dhacay kaa wadaayoon kaa waleeya dayrtii waxaad odhanaysaa waxaad u sheegaysaa isagoo qurux badan abaar baad marinaysaa marka waxaad u sheegaysaa adoo qurux badan inaad soo aroorinayso adoo koor loo korsa waaweyn kor labeelle kor lagaa keen baad odhanaysaa waa ardaa dab la shiday raggaa halkan fadhiya lix nin iyo lix nin weeye waxay doonayaan inay ciyaaraan ciyaar caan ku ah xeryaha geela oo dadka reer guuraagaahina ay si wanaagsan u yaqaanaan waa ciyaarta loo yaqaano waalada rag reer magaala oo reer hargeysa ayaan kula kulmay isla ardaagan guuleed xaajigood waxaan dareemay wallahi horta waa markii igu horreysay warkii igu horreysay aan daawado weyaan dee murtaax baan dareennay nafsiyan baan u murtaaxnay maasha allah waanu soo caano doonaa macmiil baanu nahay in xiliyadan dambe waxaa jira in dadku een, caniiga markaa talow een, habkan dhaqashada geela casriga ma isleenahay een, uu soo nooleeyey nolosha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad khamiista iyo jimcaha ugu sii darnaatee walaal magacaygu waa axmed aadan xuseen anigu qurba joog baana xagga u k baan ka yimi bal ka war halka waxaad u timi wallaahi runtii galabtaan imi gelinkii dambe ayaan soo caano doontay xeradan waan imaadaa inta badan markii gabalkii dhacay adigu maqrib aanu tukanay bacd cishe ayaa ciyaartani bilaamatay runtii ciyaartan anigoo dadkii ku cusubtay baan ahay markaa waa ciyaar dee cajiiba oo runtii waa dhaqanka soomaalida la ilaabay marka runtii waa arrin dee igu cusub bay ahayd waa runtii dhaqan aad u caqi- u cajiiba oo u baahan dee in loo ogaado dee dhaqankeena loo ogaado oo aad ii soo jiidatay aanan ilaabayn experience-na ay ahayd waanan jecelainan dee marar badan oo kalena aan imaado khadar maxamed cakule v o a hargeysa